magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa laga daafuray mashruuca loo dhan yahay ee iskaashiga bulshada kaasoo diiradda lagu saarayo wax soo saarka dalka waxaana ka soo qayb galay furitaanka mashruucan qaar ka mida golaha wasiirada jubbaland iyo mas-uuliyiin kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda jubbaland maxamed cumar ayaa sheegay inay ka faa'iidaysan doonaan mashruucan tiimka waxaan ku boorinayaa inay ilaahay kaga cabsadaan mashruucan waa mashruuc bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland looga faa'iideyn lahaa marka waxaan leeyahay ilaahay kaga cabsada annaguna sidaad noogu aaminteen oo noogu keenteen baan u fulin doonaa hadduu ilaahay raalli ka dhigo anagoo annagoo doonayna markaa iyada ah dadkii loogu talagalay iyo bulshadii loogu talagalay sidii loo baahnaa inaan u gaarsiino dhanka kale wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa faahfaahiyey mashruucan isagoona ka sheekeeyey ahmiyadda uu leeyahay bulshada
d t global chief sulaymaan tiimka kaloo ka socdo hay-adaha batnerska ah iyo technical expertyadaba waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdi salaan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galno wada tashiga bilowga mashruuca loo dhan yahay adkaysiga bulshada inclusive resilience barnaamijka la yihaahdo oo diiradda saarayo wax soo saarka dalka gaar ahaan jubbaland kaabayaasha dhaqaalaha dhinaca ugu muhiimsan sida beeraha kalluumaysiga iyo xoolaha mashruucu magaciisu aad u fiican yahay waxaana rajaynayaa markuu dhammaado kii waxa laga filaayay noqdo ilaahay ha ka dhigo